jabuuti ayaa shaacisay inay diyaar u tahay inay ka faa'iidaysato fursadaha cashuurla-aanta ganacsiga u kala gudba qaaradda afrika iyadoo tilmaantay in tallaabadaasi ay si wanaagsan usii xoojinayso wax isdhaafsiga ganacsi ee waddamada qaaraddu ay isweydaarsadaan guddoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka madax bannaan cashuuraadka ee dalka jabuuti abuubakar cumar xadi ayaa tilmaamay sida wanaagsan ay u soo dhoweynayaan tallaabadaasi ururka baaci mushtarka iyo suuqa xurka oo africa qaaradda africa isku furaysa bilaa cashuur layskugu tabayo wixii lagu lagu farsameeyey jabuuti la geyn karo dalalka kale oo africa saasoo kalena kaga soo iibsan karno bilaa cashuur waa sida mataqaanaa haddaan siiyo example waxaa weeyaan eu oo kale marché commun de l'afrique marka sidii yani customka iyo wadooyinka laiskugu furi lahaa qaaradda africa oy africa dhexdeeda kala shaqaysan lahayd waxa weyaan maanta waxa weyaan africa dhexdooda waxay kala iibsadaan boqol kiiba afar iyo toban asia waxay kala iibsataa boqol kiiba lixdan yurub boqol kiiba konton dhexdooda ay kala iibsadaan wax kalena adduunka ka keentaanta marka waxa weeyaan waa waa inaan boqolkiiba afar iyo tobankaas aan kor u qaadno oon ka dhigno wax ku dhow boqolkiiba boqol dhexdeena aan kala iibsano xogeeyaha guud ee wasaaradda ganacsiga dalka jabuuti cali daawuud ayaa isna xusay qaabka loogu baahan yahay in afrika ay xoojiso wax isdhaafsiga ganacsi ee u dhexeeya waddamada qaaradda
les infrastructures physiques existantes à Djibouti et qui interviennent directement dans la promotion des échanges intra-africains imkaaniyaadka kala duwan ee dalkan jabuuti ayaa si toosa uga qaybgelaya wax isdhaafsiga ganacsi ee waddamada qaaradda afrika ururka afrika ee suuqa barwaaqa sooranka ee ganacsiga cashuur la-aanta ugu kala gudbaya qaaradda afrika ayaa sii xoojinaya wax isdhaafsiga ganacsi ee u dhexeeya dalalka afrika jamhuuriyadda jabuuti waxay saxeexday heshiiskan sanadkii laba kun iyo koob iyo labaatan iyadoo diyaar u ah inay kaalin firfircoon ka qaadato wax isdhaafsiga ganacsi ee cashuur la-aanta ugu kala gudbaya qaaradda afrika imkaaniyaadka marsooyinka jabuuti goobaha suuqyada xorta ee ka madax bannaan cashuuraadka iyo qaybaha tareenada iyo jidadka ballaadhan ee ka kooban waddooyinka ay adeegsadaan baabuurta xamuulka ee ka gudba xuduudaha dalka ayaa dhammaantood si wanaagsan uga qayb qaadanaya howlaha wax isdhaafsiga ganacsi ee cashuur la-aanta ugu kala gudbaya qaaradda afrika annagoo ay naga go-an tahay in aanu kaalin firfircoon ka qaadanno suuqa barwaaqa sooranka qaaradda afrika
zone de libre-échange africain.
Ramadan Moussé Chama, VOA, Djibouti.